بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم wasiirka wasaaradda howlaha guud agaasimaha guud ee wasaaradda gudoomiyaha gobolka saaxil maayarka degmada berbera howlwadeenada shirkadda east horizon dhammaan ha ya dhammaantiin waxaan igu salamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maanta waxaynu daafur ku samayneynaa samaynta master balan ay yeelatay degmada berbera oo noqonaya kii ugu horreeyey ee intii dowladnimada somaliland ay la soo noqotay la sameeyo macnaha waa markii ugu horreysay ee wasaaradda howlaha guud iyadoo la kaashanaysa maamulada dowladaha hoose iyo howlaha guud ba kaashanayaan iyo wasaaradda arrimaha guduba lagu dhawaaqo in la diyaariyo master balan ay yeeshaan magaalooyinka somaliland macnaha ujeedada iyo faa'iidada uu leeyahay master balankuna waxa weeye inuu habeeyo land administrationka nidaamka maamulka dhulka magaalooyinka sidii loo maamuli lahaa loo habeyn lahaa loo heli lahaa magaalooyin aan lahayn wadooyin cidhiidhiya magaalooyin aan lahayn maaragtay dhul isku ranana magaalooyin leh infrastructurekii ay u baahnayd maaragtay magaaladaasi oo u qaabaysan nidaam casriyaysan oo sida maaragtay dhibaatooyin ka jira imika magaalada hargeysa oo kale ee leh in magaaladu aag ay ku fidayso ay cid waliba sida ay doonato soo xidhato ood arkayso dayrad iyo dhul la maaragtay la seestay oo intaasoo boqol oo mitro isku wareega oo caqabad ku noqonaya magaaladii inay expansion dhinaca u samayso ay u fido oo aan lahayn qaab industry meel looga abuuri karo qaab residential meel looga abuuri karo qaab aan lahayn meel business looga abuuri karo marka iyadoo ku maadsan wasaaradda howlaha guud oo kaashanaysa hay-addan east horizon injineeradeeda inay markii ugu horreysay bilaabaan inay ka hirgeliyaan magaalada berbera master balan ay yeelato iyadoo magaalada berbera aan ognahay inay tahay magaalo muhiimad gaara u leh qaranka somaliland oo leh muhiimad maaragtay degmo leh muhiimad heer gobol leh oo tartan kula jirta maaragtay magaalooyinka kale ee regionka ku yaalla hadday noqoto dekedaha ku yaalla waddanka anjaarkan ee soomaaliya ama dekedaha kale ku yaalla jabuuti kuwa maaragtay carabaha tartan competitive maaragtay leh interest leh ah ishii dhaqaalaha waddanka oo ah boorkii keliyahay waxay soo marayeen deetana in la habeeyo qaab dhismeedkeeda la hormariyo uu ku xidhan yahay markaa in loo sameeyo master balan qeexaya nidaamka ay magaaladaasi deganaanshaheegu ay noqonayso markii ugu horreysay in laloojgareeyo maanta ayaan maanta halkan u fadhinaa oo wasaaradda howlaha guud ay hormood ka tahay aada iyo aada ayuu wasiirku ugu mahadsan yahay taasi oo maaragtay nidaamka qaybgal ah oo ay ka wada qayb qaateen maamulkii dowladda hoose kii gobolka ciddee hoosey o dhan deetana aan markaa ka hirgelino in maaragtay uu master balaankii ugu horreeyey kasoo baxo ee yeerato magaalada berberi waxaan kusoo dhaweynaynaa markaa isna su kalmihiisa u yidhaaho gudoomiyaha gobolka saaxil oo isna nala jooga in uu kelmada ka yidhaaho diyaarinta qorshahaas falyatafadan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزير كولا بود رسمي ياشا مريها هامها ما يركا iyo shirkadda dhamaanta wasaaradii marka hore salan ka bacdi runtii aad bay maanta farxad weyn noogu tahay annaga ka gobol saaxil ahaan in hawl aan annagu leedahay bilowgeyga dalka oo dhan runtii wasiir maanta hor halkanaad noogu daafurto taasoo runtii u noqon doontaa insha allahu tacaala tusaale weyn u noqon doonta dalka oo dhan degmooyinkiisa taas markay inoo hirgesho waxaa imanaysa haddaa dhaha in dalkoo dhaniba uu leeyahay siay hal master plan inuu yeesho ayaa dhaxayso gobol kasti degmo kasti markaa si national markaa ay u noqonaysaa mid u hirgesho runtii master planka imika maayarku degmada boosaaso uu hormuudka ka yahay isagu so degmada soblaamin uu hormuudka ka yahay intaas guya uu hormuudka ka yahay waxa weeyaan runtii waa mid kuma ugu mahadnaqaya oo ku mahadsanyaha runtii isagii hay-adda uu la kaashanayay wasaaradda arrimaha gudaha oo iyadna hormuudka ahayd oo u fudaydisay wasiir inuu hawshaa dhiirigelinta ula yimid inuu ay ku dhiirigelisay siduu mataqaanaa uga maradhan lahaa maantana nase wanaag koortumid adigeena qaybtaada inaad ka qaadato oo daafurto maanta oo halkan noogu baroodo insha allahu tacaala waxaan leenahay markaa maarka waxaan leenahay wixii kanaana ee gobol ahaan diyaar baan unahay qaran ahaan diyaar bay u yihiin waa waayo iminka berber markaad eegto siduu injineerkaasi sheegayay runtii waxoogaa dee waa si dalka lagu soo galin bay ka mid tahay waayo hargeysa maanta lafteedu male oo dee meel kasta walaska degan yahay waa haba taasi waxay keenaysaa haddaa la idhaaho bilicdii magaalada fes way keenaysaa dhaqaal ahaan way keenaysaa inay korodho haddii la idhaaho sababto iminka hay-adaha dhaqaalaha waxaa kaloo ka hadlayna in haamaha iyo badii iyo dikadii iyo wixii oo dhan iyo samgaasoo ay way isku weelmaran yihiin moogta marka ay yeelato runtii waxaan dhacaysa dee markaa in hay-ad kastaba amba session kastaaba qaybtiisa uu helo marka waxaan leenahay runtii aad bay farxad noogu tahay mar labaad waanu kugu mahadnaqaynaa maayakana waan ugu mahadnaqayaa runtii waxaanaan leeyahay ka daalimayna idinkuna dhinaciina kaalin weyn iyo gacan weyn naga siiyaa dalaa insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullah
بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعيد على أمر الدنيا والدين إلهي بقى محلة مركز لبعض حناد مع العلمية وسارد هولها جود يكوريينتا دقيقة يجا عملين مسترك يجا وسارد أغنى جودها أو مانسا الحمد لله رب العالمين عن فلمينو يقول وقرر شوذا أو meel kasta oo hawshaa looga baahdaba bilowgeedi ilaa dhamaadkeedina diyaaruha wasiirkana fadhiyo qorshaha magaalada qorshaha qorshaha degsiimo ee magaalada degmada berbera degmada berbera iyo qorshaheeda magaaleynta waxaan jecla halkana yaro bayaamiyo magaalada berbera waa magaalo kooban oo aan weli dhismin marka master balanku wuxuu noqonayaa mid mustaqbalka tobanka sano soo socda ama shan iyo tobanka sano soo socda mid banaankaas ka yaala oo qorshaheedii magaalo dibadda halkaa u yaalo kaasoo aan mujtamaca aan damage ku keenayn in daaradhaa dheer iyo guryo waaweyn la dumiyo oo problem waanu ku keenayn oo iminka uu dhulkii wada banaan yahay sidaa awgeed qorshaha magaaladu waxa weeyaan inaanay isdhex gelin oo aanay meel ku wada noolaanin warshadii chemicalka lagu shaqaynayay iyo reerkii qoysku inaanay jaar noqonin inaan halkii raashinka lagu rogayay iyo xaaskii aanay jaar noqonin halkii shidaalka lagu keydinayay iyo dadkii caadigaha inaanay jaar noqonin marka in la qorshihii magaalada loo sameeyo meelaha industrialka ee warshadaha lagu sameynayo loo sameynayo meelaha kambaniyadu ay degayaan meelaha danta guud oo iyaduna suntanaanaysa sida kitaabka ilaah halkaa ku hooleysa oo ummadda loo loo faydayo shaarka laga saarayo danta guud haddii dawlada hoose maamushay haddii hadday wasaaradda hawlaha guud maamushaba waxa weya ummadda uun baa leh marka waxaa looga faydayaa halkaa lagu dhajinayaa wixii maanta ka bilaabmaa qorshaha magaalada iyo sida ay noqonaysa magaaladu tobanka sane soo socda ama shan iyo tobanka sane soo socda iyadoo meel walba detail isku caddahay halkaas iskuol baa laga dhigayaa halkaa warshad baa la dejinayaa halkaa haamihii shidaalka laga dhigayaa halkaa dekad baa laga dhigayaa halkaa kambaniyada degayaa iyadoo inoo wada qeexan tahay oo mid kastaaba xilku waa meerto maalinba nin baa imanaye mas-uuliyiinta dambe ee iman doona insha allah mustaqbalka inay noqoto ninaan madow kaga jirin oo wuxuu bixinayaa isagaa mandated u ah isagaa mayer u ah wuxuu bixinaya inuu kala garto meeshuu bixinaya waxay tahay waxaan naqaanaa iminka dhulka waa la bixiyaa un qof kastaaba wuxuu iska socosanaya intuu doono dabeedna waa la siinayaa laakiin inuu qofku yeesho muwaadinku meeshuu degayana caddaato kambanigu meeshuu degayana caddaado dhulkana uu meel kaga lahaado waayo de dhulka ma balaamo ma fidmo inti ilaahay ugu talagalay baynu aynu ka deganahay berito waynu garanaa qorsheena shanta kilomitire ee degmada dhinac walba ay ufidayso waa ina waa inay ahaataa wax aadoo qorshaysan marka waxaan ugu bareenay aada iyo aada aan ugu mahad celinayaa wasaaradda hawlaha guud oo shaqadeedii ay tahay oo nagu garab taagan oo nagu dhiirinaysa oo wax nala qabanaysa inaan anaguna waktigayga iyo jaaniskayga uga faa'iidayno bulshadayada ay noqoto maanta wixii awooddeedaan qaban karana mid meel ugu qayaxan waxaan kusoo koobayaa shirkadda qandaraaska ku heshay maxaan ku radaa east tourism oo wax weyn insha allah rajeynayno waxna waa wax la taabto oo dadku waxay eegi karaan fooq la dhisay iyo wado la dhisay laakiin waxay ka qiimo badan tahay toban wado oo magaalada gudaheeda laga sameeyo iyo toban fooq oo la dhiso waxaa ka qiimo badan oo ka culus inay magaalada qorshaheedu yeelato qayaxnaato buuggaayana laga sameeyo ee u ooli doonaa wasaaradda hawlaha guud ooli doona wasaaradda arrimaha gudaha ooli doona xafiiska maayirka ooli doona oo mar walbana noqon doona buug lagula xisaabtamo oo ay ummaddu ay leedahay dhulka dadkaa le bulshadaa le ummaddaa le ummaddana sidii loogu qorsheeyey waa inoo shaqaysaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu marka hore aada iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda hawlaha guud wasaaradda arrimaha gudaha iyo gobolka saaxil iyo degmada berbera guddoomiyeega marka marka hore horta alxamdulilah maanta fursadan aanu helno ee qaaliga ah ay shirkadda east tourism ay ku heshay in ay diyaariso master planka magaalada berbera horta magaalada berbera magaalo aada qiimo weyn u leh dalka somaliland marka magaalada master plankeegu diyaarinteedu fursadda aan u helay mid yar maaha waa mid aada aan u qiimeynayno wey fursadaasina madaxdeeda howlaha guud arrimaha gudaha iyo degmada berbere aada baan uga mahadnaqaynaa ta kale marka aanu diyaarinayno master plankan wasaaradda howlaha guud degmada berbera technical personalkeeda in ay ka qeyb galaan ay ka helaan aqoon fursad aada u qaalaaweeyey in barta ay markii la diyaarinayo ay tababar ku qaataan sidii ay u diyaarin lahaayeen ama u dabageli lahaayeen sidii loo hirgelin lahaa master planka ta kale diyaarin keliyata ma aha markaanu diyaarino diya diyaarinteeda lafteeda waxa weeye ummadda magaalada berbera in stakeholderada kala duwan ee somaliland way ka qeyb galayaan dooda ta kale markii la diyaariyo kadib hirgalkeyga hirgalkeygana hil wakti kasta shirkadu way way idin garab taagan tahay taasi aada iyo aada baan idinku ballan qaadayaa inaan ka shaqeyn doono marka intaasaan kusoo koobayaa aada baad umahadsantihin
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم agaasimayaasha guud ee wasaaradaha howlaha guud iyo arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka saaxil maayarka degmada berbera maareeyahamaha berbera shaqaalaha iyo injineerada iyo madaxda shirkadda east tourist iyo dhammaan xubnaha kale halkan fadhiya saxaafad iyo shaqaalaha wasaaradaba waxaan ku salaamaya salaamta islam assalamu alaykum waraxmatullahi wabarakatu salaanka runtii waxaa farxad ii ah sharafna runtii aan dareemaya in maanta aynu halkan u fadhino qeyb kamid a qaybihii wasaaradda tan kamid ahaa mandatekeeda oo ay leading role ka lahayd ama doorka hogaaminta iyadu lahayd iyadoo uu jiro guddi guud oo qaran oo arrintaa hogaamiya oo ah inaynu samayno qorshihii magaalooyinka ee dalka inaynu samayno tii ugu horreysay inaynu maanta halkan ku daafurayno waxaa marka ugu horeysa runtii aan jeclayn aan aada ugu mahadnaqo maayarka degmada berbera oo runtii qaatay la yimid runtii hal abuur iyo dadaal labadaba la yimid iyo labada agaasimo guud ee labada wasaaradood oo iyaguna runtii aan maalina ka nasanin hawshaa iyada sida ay u hirgeli lahayd muddo hadda afar bilood laga joogo ayay barnaamijkan soo bandhigeen oo codsigu ka yimid degmada iyo labada agasi guud oo wada shaqaynaya waxaanu horgeynay oo aanu ka ansixinay guddigii guud ee naqshadaynta dalka oo toddoba wasaaradood ka kooban oo wasaaradda howlaha guud wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maxaan leedahay caafimaadka wasaaradda biyaha deegaanka beeraha buusaha iyo isgaarsiinta iyo agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud oo xoghayn u ah markii uuna soo gaarsiiyey maalku isla markiiba waxaanu ka ansixinay guddigaa guud waxaanu kala umahadnaqay runtii shirkadda tan hawshan u xilsaaran ee ku guulaysatay inay furiso qorshaha isaga ah oo runtii aan qabo inay iyadana u noqon doonto waayo aragnimo dalkan ay unoqon doonto ayna noqon doonto halkii ay kasoo geli lahaayeen dalka oo aan filayo hadday ku guulaystaan tan inay meelo badan iyo degmooyin badan oo dalka ah maadaama baahida jirta ee loo qabaa ay weyn tahay inay iyadana soo kordhi doonto aada soo kordhi doonto inaynu qorshayno runtii degmada horta berbera qaadashadan ay qaadatay inay ugu horeyso waxaan qabaa inay xaq u leedahay degmada berbera waxay ka mid tahay hooyooyinka ama meelaha uu ka aasaasmay dalkani bay kamid tahay degmooyinka uga aasaasmay ee xabaarada dheerna bay kamid tahay oo marka la eego jiritaanka magaalada tag muddo dheer marka labaadna waxa weeye waa ishii dhaqaale ee dalka marka waxaan qabaa inay xaq u lahayd inay iyadu ugu horeyso ay roolkaa qaadato oo lagu daydo iyadoo ay noqoto marte rool modan lagu dayanayo iyadoo inay u noqoto degmooyinka dalkao dhan inay xaq u leedahay baan aaminsanahay waan uga mahadnaqayaa marka runtii inuu qaatay oo dadaalkaa la yimid waxaynu marka arrintan ka hadlaynaa waxa weeye waxa aynu haysano sidee baynu isticmaal sidaynu u isticmaali lahayd aynu u qaabaysana run ahaantii dhulka ilaahay ina siiyey waad ogtihiin haddii qof waliba sida uu doono uu isticmaalo waxyaaba badan iyo dhibaato badan baa ka dhalanaysa waxaynu u baahannahay in aynu samayno deegaankii aynu samayno oo aynu kala saaro deegaankii iyo dantii guud danta guud ha kala duwan noocay doonto ha noqoto dantaa guud oo aynu isticmaalo maxaan rahdaay wadooyin aynu isticmaalno ama aynu isticmaalo drainage aynu isticmaalno xarumihii waxbarashada aynu isticmaalno kuwii biyaha aynu isticmaalno kuwii amniga aynu isticmaalno waxa weye wixii dan guuda aynu u baahnayn saynu u qorshaysana deegaankeenna sidaynu u qorshaysana aynuna u isticmaalna sida ugu haboon ee loo isticmaali karo tusaale ahaan waad arki kartaan magaalooyinkeenna haddii sida agaasimaha guud wasarada guud sheegayey magaalada hargeyso kale markaad marto meelaha qaarkood baad arkaysaa meel la maro iska daa meel drange laga saaro iska dhaaf meel xataa qofka maydka laga saaro iyo wadooyinkeedii inaanay lahayn oo runtii haddii maanta lasaa dib ha loo soxora ay ina geyeysiinaysa kharash badan iyo dhibaato badan wax walibana waxay fiican yihiin in marka hore qorshe loo sameeyo kadibna qorshaha la raaco waxaa laga yaaba maanta qorshaha aynu dejisano ee degmada berbera ee aynu dhulkeeda ku qorshayno inuu inaanfaco boqolka sanadood ee soo socota iyadoo runtii magaalada berbera ay tahay magaalooyinka ugu dhow marka la yidhahdo qaabka loo dego magaalo xadaarada markay tahay waddooyinka iyo marka la eego marka laga reebo caqabadaha kale ama badda iyo levelkeeda iyo qorshaha guud ee la dejiyay inaanay jirin haddana qaabka u dhisantay waa qaababka ugu loodan karo ugu ladan yahayba degmooyinka dalka uu ugu ladan yahay insha allahu tacala waxaan ballan qaadaynaa ka wasaarad ahaan in aynu insha allahu taala garab istaagno wasaarad arrimaha gudaha iyo degmada iyo gobolka labadaba iyo shirkadaba wuxuu shuruuca xaggeega ku xidhana insha allahu taala aan aada u sahlo waxaan rajaynayaa hay-adaha caalamiga hawsha tamqaabilsan oo inaga caawiya dhinacan horumarinta qorshaha dhulka iyo dhulkaba inay iyaguna qaybtooda ka qaadan doonaan iyadoo aan jeclaa maanta inay qolyihii hawsha ay nagala shaqayn jiray unafitaad ugu horreysa inay halkan joogaan lakin may dhicin laakiin iyagana insha allahu tacala roobkoodii inay iyaguna qaadan doonaan waa inoo furaya barnaamijkii waana ugu hambalya inay shirkada ku guulaystay hawshaas waxaan ilahi rajaynaya un ka u fududeeyo inaguna aynu ka faa'iidaysan doono aqoontooda aynu ka faa'iidaysan doono degmooyinka kalena waxaan rajaynaya inay ku dayan doonaan wasaarad ahaan wasaaradda arrimaha gudahana iyadoo aan uga mahadnaqayo roolka ay ku leedahay arrinta tan iyo laftigeedii wixii ma jirto wax la kala jiidanaya ma jirto oo wasaaradda hawlo guud degaamadii wasaaradda arrimaha gudaha wax alla waxaynu kala jiidanayna ma jirto sidaynu ugu isticmaalnaa sidii ugu habooneyd wax aynu haysano un baynu ka fikerayna inagoo waxba kala jiidanaynin inay iyaguna ay hawsha ayadaa dowrkooda sii wadaan oo degmooyinkii kale si aynu dhibo badan oo soo socda uga hortagno insha allahu tacaala in iyaguna wasaaradduna iyaduna rowlka ay qaadato n halka ay kaga jirto uga mahadnaqaya cabdishakuur mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba ugu mahadnaqaya inuu qaatay roolkiisii ahaa inuu ugu horeeyo oo uu xaqa u lahaa annaguna waxaan u ballan qaada inaanu kula shaqayn doono asalamu calaykum waraxmatullahi barkatu